halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal waa aroornimo talaadaha laba iyo tobanka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkan waxaa si wadajirada kugu soo jeedinaya cabdicasiis xuseen iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka al-shabaab oo la sheegayo inay weli ku sugan yihiin gudaha magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose halkaasoo ciidamada dowladda soomaaliya ay shalay ka baxeen laakiin maamulka gobolka ayaa v o a u sheegay in magaalada aysan al-shabaab u gacangelin
magaalada marko saaka oo talaada waxay ku waabarisanaysaa inaysan joogin ciidamo kuwa militariga ah waxaa jooga halkaas ciidamo amison iyo kuwa maleeshiyaad ah oo deegaanka markaas makelan
waxaa kaloo aan idiin haynaa xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo golaha ammaanka ka codsaday in cunaqabateyn dhinaca hubka ah lagu soo rogo dalka koonfurta suudaan oo dagaallo ay dib uga bilowdeen dalkan maraykankana dibadbaxyo booliiska ka dhanka ah ayaa weli ka socda gobollo ka tirsan dalkan iyadoo madaxweyne barack obamana uu maantaoo salaasaha ka qaybgelayo baroordiiq loo samaynayo biliiskii lagu dilay magaalada dallas qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka saddex qof oo uu ku jiro gacan ku dhiigle iyo laba saraakiil maxkamadeed ayaa tuugasho ku dhintay isniintii shalay ahayd maxkamad ku taalla gobolka michigan kadib markii nin maxabuus ah oo lahaa dhegeysi maxkamadeed uu askari ka dafay bastuurad uuna rasaas ooda ka qaaday askariga bastuuradda laga qaata ayaa isna la sheegayaa inuu dhaawacmay laakiin mas-uuliintu ay ku warrameen in xaaladiisu aanay sidaa u darayn dhowrayadah ayaa waxaa loo qaaday cusbitaalka oo laga daaweynayo dhaawacyo aan la sheegin oo dhammaantood la filayo inay bogsoodaan sarkaal ka tirsan booliiska ayaa waxa uu sheegay in baaritaanu socdo haatan
hogaamiyaasha suudaanta koonfureed ee iska soo horjeeda ayaa ciidamadooda ugu baaqay inay joojiyaan dagaalka dhex maraya ee halista kuwa ah heshiiska xabad joojinta ah iyo weliba dowlad wadaagga halkaasi ka dhisan madaxweyne ku-xigeenka suudaanta koonfureed riyak mashaar oo idaacadda ka hadlayay shalay ayaa ciidamadiisa ugu baaqay inay tixgeliyaan oo ilaaliyaan xabad joojinta uu ku dhawaaqay madaxweyne salfa kiir oo labada dhinac isagoo ku amraya inay xabadda joojiyaan xabad joojintaasina ay bilaabanaysay lixdii maqhribnimo ee saacadda magaalada juba kiir iyo labada hogaamiye ayaa waxaa ciidamadooda dhex maray dagaalo maalintii khamiista ahaa dagaaladaasi oo ay ku dhinteen dad fara badan qaramada midoobeyna xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa isaguna golaha ammaanka ugu baaqay in cunaqabatayn dhinaca hubka dalkaasi lagu soo rogo sidoo kalena cunaqabatayn la saaro hogaamiyayaasha iyo weliba taliyayaasha ciidamada ee diidan in heshiiska xabad joojinta la hirgeliyo wararkaasina laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad kala socoteen subaxnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan saacadda afrikada bari haatan waxaay tilmaamaysaa lixdii iyo afar iyo soddon daqiiqo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo afar iyo soddon habeennimo aan ku bilownay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa lagu soo waramayaa in bartamaheeda iyo xarumaha dowladda ay weli ku sugan yihiin maleeshiya ka tirsan al-shabaab kuwaasoo shalay galab magaalada gudaha u galay kadib markii ciidamada dowladdu ay magaalada gudaheeda ka baxeen laakiin maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa beeniyey in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay magaalada ku sugan yihiin howlgalka amisonna waxaay sheegeen in ciidamadoodu ay ku sugan yihiin fadhiisimada magaalada oo la sheegayo in duleedka magaalada ay ku yaalaan haddaba sida ay saaka magaaladu ku waabariysatay waxaan goordhoweyd ka waraystay sayid cali ibraahim guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo isagu ku sugan wakhtigan la hadlayey degmada afgooye
magaalada marko saaka oo talaada waxay ku waabarisanaysaa inaysan joogin ciidamo kuwa militariga ah waxaa jooga halkaas ciidamo amison iyo kuwa maleeshiyaad ah oo deegaanka markaasi matela mafahanta waa gartay gudoomiyaha degmadu wuxuu v o a u sheegay in xarumaha iyo meelaha ay ciidamada dowladdu ka baxeen magaalada marka lagu arkayey oo ay soo galeen maleeshiyada ururka al-shabaab amison waxay dhinacooda iyagu sheegayaan in meelihii ay magaalada marko uga sugnaayeen in ay weli ku sugan yihiin marka waxaa muuqatay in jahawareer uu jiro adiga marka ogaanta maxaad noo xaqiijin kartaa yaa magaalada gacanta ku haya wakhtigan cabdi casiis waxaan ku xaqiijinayaa inay joogaan ciidamada amison aysan soo galin al-shabaab goobihii kasoo baxeen militariga iyagoo markaasi xaqiiqdii oo deegaanada oo dhabta ah magaalada marka ku taalo waxay tahay inaysan soo galin ciidamada shabaab weli maysan soo galin marka guddoomiyihii degmada marka guddoomiyihii degmada hadalkiisii ahaa in ciidamadii dowladdu meelihii ay ka baxeen ee uu sheegayo xarumihii dowladda ee bartamaha magaalada ee uu lahaa al-shabaab baa lagu arkay oo soo galay waxaad leedahay warkaa waxba kama jiraan waxba kama jiraan warkaas marka maxaa ku kalifi kara guddoomiyuhu inuu yidhaahdo al-shabaab baa soo galay meelihii ay ciidamada dowladdu ka baxeen wallaahi ma garanayna guddoomiyaha inuu xanaaqa keenay inuu waxyaabaha u daliishaday afaan weyne anaga taa waa la yaabnay ciidamada markaa meesha ka baxay maxay uga baxeen adig ogaantaa wallaahi niyow dhibaatada way soo nonoqotay tan marka waxaa ficneed in oo mar hore loo sheego ama dadka deegaanka dhowr mar ay isku dayeen inay samaystaan ciidamo deegaanka aan loo tababaro deegaanada degmooyinkooda inay ilaaliyaan waxaa hortaagnaa diidinaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa jira in gobolka shabeellada hoose iyo marke iyo meelahaasba ay khilaafu ka dhex taagan iyo beelo meesha isku haystay marka ma ma kula tahay arrintan ciidamadan meesha ka baxay inay lugta ku hayso colaadii beelaha halkaasi isku haystay ka dhex jirtay may maya taas lug sal iyo raadnimo midnimo ku lahan dagaalbaryaha way jiraan dagaal sokeeye ka dhacaan maalmihii hore laakiin hadda magaalada marka dagaal sokeeye oo haddee raayl isku haysto ama dhibaato ka taagan ma jiraan waa tahay adigu markaas sayid cali ogaanta maleeshiyada al-shabaab ee guddoomiyihii degmadu leeyahay waxay soo galeen meelihii ciidamada dowladdu ay ka baxeen inkastoo adigu leedahay arrintaasi ma jirto ogaanta maleeshiyada al-shabaab markaad eegto marka iyo agaarkeeda xaggey ku sugan yihiin wallaahi markii agaaraheedii markaan ku dhaho daasi waxay ku sugan yihiin dhankan maxaala jilib marka meel lahay meel gandirshil lahay meelahaas inay ku sugan yahan dareemaya tuulooyinka u dhow maan ama tuuladii marka magaala laga soo baxa nimanka ma joogaan mana joog lahay marka hore dowladda meesha mabamabamabamagelin kari mo meesha ilan buureys wareegsan magaalada moogtahay amison iyaga xaaladooda ka waran ma ma ma waxaa jira qorshe ah in amison ay damacsantay inay meesha ka soo baxdo wallaahi amison waa kaabo ay u tahay ciidamada soomaaliya caawa inay joogto oo meesheeda ay fadhido oo weli inaysan geedi u qaba qaadan aan ognahay meesheeda weli ay fadhiso waa gartay dadkii magaalada deganaa iyaga maxaa xaaladoodu tahay maxaad nooga sheegi kartaa wallaahi guud ahaan gobolkan shabeelle hoose dadkii way dahleen way rafaadeen way baaba-een waa mar walba niinjab waa la galay ay ka baxeen oo ay soo laabteen marka way kuursadeen masatay ku kuursadeen inay meeshooda ku nagaadaan ay joogaan ay go-aansadeen ha ku ba-ba-aan ha ku nooladaan meeshooday ku go-aansadeen shicibkii haddii meeshii degan yahay weli shicib oo oo guuraayo qaxaayo weli ma hayno
kaasi waxau ahaa sayid cali ibraahim guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo isagoo ku sugan degmada afgooye khadka taleefonka iigu waramayey sidaad maqlayseenba guddoomiye ku-xigeenku waxa uu beeniyey in ciidamo ama maleeshiya al-shabaab ka tirsan ay gudaha u galeen magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose laakiin goobjoogayaal gudaha magaalada ku sugan oo goordhoweydaan la hadalnay ayaa noo xaqiijiyey in maleeshiyada al-shabaab ay ku sugan yihiin xarumaha iyo bartamaha magaalada marka waxaana goobjoogayaashaasi ay sheegeen inay jirto cabsi laga qabo in ciidamada amison iyo kuwo kale oo bannaanka magaalada ku sugan ay dhici karto in gudaha ay u soo geli karaan wixii wararay arrintaasi ka soo kordhay dabcan idaacadaheenna ayaan idinku soo gudbin doonaa
halkaa dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan idinkaga imaaneysana washington
waa tahay ibraahinow subax wanaagsan baan dhegeystayaasheenna meel kasta ka leeyahay haatanna dalka koonfurta suudan xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimuun ayaa golaha amniga ku boorriyey inay cunaqabatayn dhinaca hubka ay ku soo rogaan oo ay saaraan suudaanta koonfureed halkaas oo ay dib uga bilowdeen dagaallo bankimuun ayaa sidoo kale golaha maanka ka codsaday kuna boorriyey in cunaqabatayn la saaro madaxda iyo taliyaasha ciidamada diida in hirgelinta heshiiska xabajoojinta warbixintan waxaa new york nooga soo dirtay wariyaha v o da margaret bashiir ibraahim daandure ayaa soo jeedinaya xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa shir jaraa'id oo uu shalaytu ku qabtay magaalada new york waxa uu hadallo kulul u jeediyey madaxweynaha suudaanta koonfureed salvakir iyo ku-xigeenkiisii riig mishaar waa hoggaan nuucea kan ku raaxaysta hubka dilaaga iyo aqoonsiga siyaasadeed mar kaleeto waa hoggaan fashulmay bankimuun ayaa labada dhinac waxa uu ku booriyey in ay sameeyaan wax kasta oo colaadda ay ku dejinayaan sida ugu dhaqsiyaha badan islamarkaasina ay amraan in ciidamadooda ay ku naqdaan xeryahooda dagaallo ayaa dalkaasi shantii sane ee lasoo dhaafin naafiyey waxaana ay dib uga qarxeen dalkaasi khamiistii kadib markii ciidamo kala taabacsana madaxweyne kiir iyo ku-xigeenkiisii mashaar ay isku dhaceen magaalada juba waxaana dagaaladaasi la rumaysan yahay inay boqolaal qof ay ku dhinteen kumanaan kun oo kalena ay ku barakaceen xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa golaha ammaanka wuxuu ku booriyey in saddex tallaabo ay qaataan marka koowaad waa inay cunaqabateyn deg deg a oo dhinaca hubka ay ku soo rogaan suudaanta koonfureed talabaad inay ansixiyaan cunaqabateyn dheeraad ah oo lala beegsanayo madaxda iyo taliyaasha ciidamada ee hor istaagaya hirgelinta heshiiskii nabadda ta saddexaadna waa in golaha amnigu uu xoojiyo howlgalka qaramada midoobey ee suudaanta koonfureed golaha ammaanka oo axaddii shir deg deg a oo muddo saacado socday ka yeeshay arrinta suudaanta koonfureed ayaa goluhu wuxuu sheegay inuu ku fikirayo inuu kordhiyo ciidamada qaramada midoobey iyo heerka booliiska si ay u joojiyaan qalalaasaha waxaana dhinaca kaleeto goluhu ugu baaqay dalalka gobolka inay diyaar u noqdaan in ciidamo halkaasi ay u diraan dalka suudaanta koonfureed ayaa haatan waxaa ku sugan laba iyo toban kun oo askari iyo kun iyo laba boqol oo ciidan oo boliis ah oo qayb ka ah howlgalka qaramada midoobey ee dalkaasi mahadsaned ibraahim xasan daandure warbixintaasi waxaa niyoga nooga soo dirtay wariyaha v o da margaret bashiir
magaalooyin ka tirsan dalkan maraykanka ayaa waxaa habeenkii shanaad ka soconaya dibadbaxyo loogu soo horjeedo tacadiyada booliiska ee dadka madow dhinaca kale madaxweynaha maraykanka obama ayaa maanta uu talaado ah tegaya oo khudbad ka jeedinaya xus magaalada dallas ee gobolka texas loogu sameynayo shan askarta booliiska ka tirsanayd oo halkaasi nin madowga uu ku dilay haddaba dibadbaxyada socda iyo weli waxaa laga fili karayo ama waxaa la sugayo inuu ka hadlo madaxweyne obama ayaa goor dhoweyd cabdicasiis xuseen cusmaan oo stuudiya ugu helay waxa uu ka wareystay injineer cabdi daahir caaye oo ka mid ah soomaalida muddada badan deganayd dallas dibadbaxyadu waxa weeyaan weli way socdaan magaalooyin kala duduwanna way ku faafeen markii ugu horreysay waxay ahayd un maxaa laydhaha dallas iyo dhowr magaalo oo kale laakiin hadda waxaan arkayaa in atlanta ilaa iyo maxaa la yidhahaa phoenix iyo magaalooyin kala duduwan ba hadda socdaan dadkan dibadbaxyada sameynayaana waa dad madow oo kasoo horjeeda sida magaranaysa booliisku waa ilo isticmaalaan dadka madow ama baabuurta wada ama waxay dooni ha sameeyaan iyo sida dhibteeda dadka loo laayo dadka madow loo laayo taasi kasoo horjeedaan waxaa jira group la yidhaaho black lives matter macnaheeduna ay tahay ninka madoobey naftiisu qiimay leedahay marka dee somalilan ku tilmaamo ururkaasoo dhowr sanadood ka hor bilaawday ayaa waxyaalahan ka dambeeya oo dadka baraarujinaya waa tahay marka magaalada dallas ee degan tahay iyadu malaha mudaharaadyadu waxay u yaraadeen kadib markii shilkii uu ka dhacay habeenkii khamiista jimcuhu soo gelayey shanta askari lagu dilay baaritaanka booliiska ee ku aadan dilkaasi maxay sheegeen biliisku weli weli baaritaanku way socdaan laakiin wixii hore soo baxay intii hore ay sheegeen waxa weeyaan nin keligiyuun ahaa ururna ku xidhnayn ayuu ahaa waxaana rabaan booliisku inay helaan atleast haddii inuun helaan cid ka dambeysay ama ku lug lahayd ama la shaqaysay si iyagana ay raadiyaan markaa baaritaanka halkaas u maraya waa tahay magaalada dallas waxaa maanta oo salaasaa imanaya madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo waxa uu ka qaybgelaya xus loo sameynayo shantii askariya halkaa lagu dilay safarkiisa ama xuskaasi waxaa dhinaca kale kasoo qaybgelaya layidhi madaxweynihii hore mareykanka george w bush marka maxaa la filaya obama in khudbadda uu ka jeedinayo xuska askarta loo sameynayo inuu ka yidhaahdo waxaa laga waxaa la filayaa inuu ka hadlo waxaa la yidhaha baroordiiq uu u sameeyo askartii ku dhimatay shilka ama argagixiska uu ninkaasi ku sameeyey askarta waddanka maraykanka iyo booliisku waa askarta ugu qiimaha badan leh madaxweynuhuna hadda uma jeedo oo kama hadli karo wax kale waa inuu dadka familiga askarta uu raaligeliyaa oo magaranaysaa u sameeyaa baroordiiq xaaladana qaboojiyaa laba siyaabood baa markaa meesha u yaalla madaxweynaha inuu baroordiiqda u sameeyo iyo inuu ummadda magaaladan degan iyo gobolda kaba degan ba inuu unit iskugu keeno inuu isku keeno ummadda oo isku soo dhaweeyo maadaama ay kala fog yihiin hadda oo xajiin iyo waxyaalaha kale la dhex marin ayaa la rajeynaya in madaxweynuhu ka hadlaado waa tahay laakiin marka dhinaca kale la eego madaxweynuhu de waa nin madow oo bulshadii madowga ka soo jeeda bulshadii madowguna iyaguna way baroordiiqayaan oo labadii ninan laga dilay iyo arrintanba waxa keenay inay dhacdo waa dilkaas marka iyaga iyaga mi miyaanay dhici karin inuu la hadlo oo iyagu qudhooda maaragtay beyinkaas ama xanuunka ahayo uu la qaybsado horta madaxweynuhu de kelmaduu yidhaahaaba horta waa la siyaasadeeyaa oo waxa weya hadduu madowga u heeliyo amba u hadlo yidhaaho dadkaa madow yaan la layna waxaa la odhanayaa ninkii madoowaaba u hadlay hadduu booliiska hala daayo yidhaho booliiska waa sax yidhaahna waxa weya waa kaa ninkii madoowaa nin cadaan u noqdaa la odhanayaa marka had iyo goor wuxuu ku jiraa maxaa la yidhahaa dhagax iyo maxaa la yidhaha buur dhexdeed buu ku jiraa madaxweynuhu waa tahay kasakow markaa baroordiiqdaasi dee weli kala shaki baa jira iyo jahawareer ka dhex taagan bilayskii iyo iyo dadkii dadka laga tiro badanaya khaasatan dadka madowga haddii baroordiiqdani dhammaato maxaa markaasi maamulkiisa ugu qorshaysan in kala shakigan iyo jahawareerkan ood moodida guud ahaan dalka maraykanka in dadkii ay kala qeybsan yihiin oo cabsi badan iyo dadkii ay kala aamin baxayaan madaxweynaha maxaa loo gudboon maamulkiisa wallahi markaa de madaxweynaha waxaa loo gudboon sidaan u aragno maaha un inuu baroordiiq intuu sameeyo inuu ka tagay inuu magaranaysa markuu wada howska ku noqdo in wixii magaranaysaa arrintan ay khuseyso in iskugu yeedho ama wide howska shir ha lagu qabto ama siyaabo kalaha loo waxeeyo laakiin ummadda sidii la iskugu soo dhaweyn lahaa sidii loo dareensiin lahaa dadka madooweyne in qiimahoodu in noloshoodu ay qiimo leedahay in askartan la leynayaana ay noloshoodu qiimo leedahay oo all ma all life matter waxa la yidhaha in ummaddu ay dhanba qiimo leedahay ayaa meesha yaalla madaxweynuhu waxa kale oo uu doonayaa inuu isa laftigeedu siyaasadda ku hawlmariyo waxaa jira laba siyaabood midna waxa weeya waa qoryaha badan ee waddanka maraykanka yaalla jamhuuriga xisbiga jamhuuriga uu diidan yahay in qoryaha la xakameeyo saddex boqol oo milyan oo qori baa waddankan yaalla hadda cid kastaaba haysato iyo iyo xeerka ciqaabta ee magaranaysaa justice-ka lagu qaado dadka madow ama iyo dadka caddaanka iyo dadka inaan la kala soorin dee ciqaabo lagu wada qaado ama cadaaladdu ay jirto labadaas siyaabood markaa waa in laga wada hadlaa sidii loo horumarin lahaa kaasina wuxuu ahaa injineer cabdi daahir aaye oo ka mid a soomaalida muddada badan degan magaalada dallas ee gobolka texas oo u warramaya cabdicasiis xuseen cusmaan oo haatan istuudiyaha igu wehliya
welina idaacadda subaxnimo ee laantaaf soomaaliga v o a ayaad naga dhegaysanaysaan hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ee fadhigeedu yahay dalkan maraykanka ayaa ku eedeysay dowladda turkiga inay ishortaagayso baadhitaano caalami ah oo lagu sameynayo xadgudubyo baahsan oo hay-addu ay sheegtay in ciidamada amniga ee turkigu ay ku sameynayaan mucaaradka kurdiyiinta ee dowladdaasi kasoo horjeeda warbixintan waxaa magaalada istanbul inooga soo dirtay wariyaha v o eda dorian jones balse waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eda qaahira xuseen saxnuuni warbixinta hay-adda human rights watch waxa ay diiradda saartay dagaalka u dhexeeyey ciidamada amniga turkiga iyo fallaagada kurdiska ee magaalada sayzar magaaladan ayaa ah xarunta qowmiyadda kurdiyiinta taasoo ay ka dhaceen qaar ka mid ah dirirtii ugu xumayd tan iyo markii sanadkii hore ay burbureen geedi socodka nabadda ee lagula jiray fallaagada b k k imisin kilar web oo ah haweeney ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda human rights watch ayaa sheegtay ciidamada ammaanka ee dowladda turkiga inay sameeyeen xadgudubyo There are a huge number of civilians who've been killed during security operations, and there is.
sinclar web ayaa tiri waxaa jira tiro badan oo dad rayd ah oo la dilay inta ay socdeen howlgallada ciidamada islamarkaasina ma jirto astaan muujinaysa baaritaan ku aadan dadka ku dhintay waxaana jiray isku dayo lagu qarinayay tacdiga dhacay dhab ahaantii waxaa nagala hor istaagay inaan booqanno qoysaska qaraabadooda ku waayay howlgallada dhinaca ammaanka ciidamada dowladda turkiga ayaa sheegay inaan dad rayd ah la dilin muddo toban bilood ah intii ay socdeen howlgallada ammaanka ee ka dhanka ah fallaagada b k k laakiin sinclar web waxa ay leedahay inta badan dhibanayaasha dadka rayidka ahi waxa ay ka mid yihiin bulshada qaybaheeda nugul Mirai Inje, who's a three month old baby who uh, was in her aunt's arms and was being carried downstairs.
sinclar web ayaa tiri in si waxa ay ahayd ilmo yar oo saddex bilood jir ah taasoo gacmaha ay ku siday eedadeed waxaana toogtay askari dhufays ku jiray xili ilmaha yar loo soo dejinayay qaybta hoose ee guriga waxaa sidoo kale meesha joogay gawaarida gaashaaman waa sida ay sheegeen qoyska sidoo kale qoyska ayaa isku dayay inay canuga yar geeyaan cusbitaal waxa ayna meel wado ah ka taageen calan cad balse isla bartii ayaa mar labaad laga soo toogtay reerka waxaana meesha ku geeriyooday ilmaha yar iyo oday awoowo u ah xukuumadda turkiga ayaa sheegtay in baaritaano lagu samaynayo xadgudub kasta oo la sheegayo warbixinta human rights watch ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqday in la burburiyey qaybo badan oo ka mid ah magaalada saysar dowladda turkiga ayaa sheegtay inay dib u dhisayso dhammaan guryaha burburay sinclar web ayaa sidoo kale ku doodaysa inay jiraan caddaymo muujinaya in la xasuuqay in ku dhow boqol iyo soddon qof xili ay baadigoobayeen inay gabaad ka galaan dagaalka socday bishii may zayd raacad al xuseyni oo ka tirsan hay-adda qaramada midoobay laanteeda xuquuqda aadanaha ayaa ugu baaqay maamulka ankara inay ogolaadaan baaritaano la xiriira dadka dhintay inkastoo baaqaasi lagu gacan sayray dowladda turkiga ayaa beenisay eedeymaha sheegaya inay xasuuq gaysatay waxayna sheegtay xaaladaha sababay dhimashada inay yihiin kuwa aan caddayn hay-adda human rights watch ayaa ku taageertay qaramada midoobay baaq ah in la sameeyo baaritaano caalami ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa hagaag laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna sicirka iyo sarifka saaka waxay ku waabarisanaysaa magaalada baydhabo waxaa inoo haya wariyaha v o e da baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
suuqyada magaalada baydhabo oo saakay sarifka lacagta doolarka mareykanka wuxuu ku waabariistay boqolka doolar heerka qabashada laba milyan saddex boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga halka heerka bixintana uu ka ahaa laba milyan saddex boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga cuntooyinka quutal duruuriga ayaa qiimaha la iibinaya uu isbedelayay maalmihii lasoo dhaafay hase yeeshee saaka qiimaha cuntooyinka quutal duruuriga ayaa la iibinayaa loorka burka labaatan iyo shan doolar oo u dhiganta shan boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga loorka sonkorta waxaa la iibinayaa soddon doolar oo u dhiganta toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga loorka bariiska nooca xamsaha waxaa la iibinayaa soddon iyo shan doolar oo u dhiganta siddeed boqol iyo shan kun oo shilinka soomaaliga loorka bariiska nooca safaariga waxaa la iibinayaa labaatan iyo toddoba doolar oo u dhiganta lix boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga jiirgaanka labaatan litir qaadka saliid cadeyda waxaa la iibinayaa suuqa magaalada baydhabo labaatan doolar oo u dhiganta afar boqol iyo lixdan iyo laba kun oo shilinka soomaaliga kartoonka baastada toban kiilo qaadka nooca batriya loo yaqaano waxaa la iibinayaa sideed doolar oo u dhiganta boqol sideetan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga gasaca caanaha ankar laba kiilo iyo bargaraamka waxaa la iibinayaa sagaal iyo toban doolar oo u dhiganta afar boqol soddon iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga mukhtaar maxamed catoosh idaacadda aroornimo v o a baydhabo
waa hagaag haatanna gabagabada idaacaddan kusii siqaynaa intaanad bal daandurayo heestii aad inoo soo xushay annaan dhegeystayaasha ugu ciyaarin dalka etoobiya waxaa ka bilaabmaya imtixaanaadka jaamacadaha ee dalkaasi dowladda etoobiya markaa waxay joojisay in la isticmaalo dhammaan baraha bulshada
haye sababta loo joojinaya maxay tahay inaan imtixaanaadka qishkiisa banaanka laga heli marka waxaan u malaynaya adaa soomaaliya waktigii nabadda hay joogi jirtee waa muhiim in imtixaanada dugsiyada iyo jaamacadahaba laga ilaaliyo maya in- qishka waa in la ilaaliyo in oo in- weliba si fiican loogu ilaaliyo oo in la qisho marka dowladdu waxay een, ay joojisay oo ay blogaraysay dha- maxay ahayde facebook twitter instagram iyo fiberka muddada intay imtixaanaadku socdaanna dhammaan maaragtay uh, websiteyadaasi baraha bulshadu ma shaqayn doonaan waana waxayna sheegeen inay tahay een, maxay ahayde arrin maaragtay ku meel gaara laakiin cabdicasiisow taasuu kama fudunaan lahayn in ardayga taleefonka laga qaado Eh, hoy malaa way ka fudnaan lahayd laakiin de iminka taleefon keliya wixii kuma eg waad aragtay qalabyadan electronic ibar baa jira kombiyuutaraa jira wixii oo dhan internet baa wada galay markaa wa- k- taleefon keliya hadii layska qaado way ku hadhacay eg miss gooniyo keligiisa la fariisanayaa miiskaas waxaa laga yaaba hoostiisa miiskaas waxaa laga yaaba hoostiisa in wax ugu aasanayeen marka si ay dowladdu maaragtay ay taxadar u muujiso dhammaan waxay xidhay barihii bulshada Een, marka dadka dad fara badan waxaan u malaynayaa inay saameynayso laakiin waxay ugu talagashoon inta imtixaanadu socdaan waa hagaag halkaad weli nagala socotaana waa washington dhankii heesaha waxaan idin soo qabanay eh, dhado iyo xaawo kinaseshe heestaasi Hees.
badan qayb yar ka maqashid dhegestayaashan
jacaylku dileen dhib weeye dhimbil olo laysa weeye ladiiceer yaama weeye marna dhalanteed fog weeye Jacayl- waa tahay codkaasi macaani xawakiin ibraahim baa inoo soo xulay iyadaan kusoo gabagabaynana guud ahaan idaacaddeenni subaxnimo intaan galabta afarta dib u kulmi doonno nabadgelyo
marna dhalanteed fog weeye xalkiisa shana dheefo fuudanayso hadda dhaxalkiisa shana dheefo fuudanayso wixii dhadhan shama naco darka ma joogi karo wixii dhadhan shama naco darka ma joogi karo kiisaanigayayo weliba si duganaya dhankiisaanigayayo weliba sii dhuganaya hadduu dheer yahay raba aniga ii soo dhaaween taladaan dhiibaya hadduu dheer yahay raba aniga ii soo dhaaween taladaan dhiibaya jacaylku ilin dhur weeye nasiibku ku dhaansa weeye dhaqaalan dhammaani weeye dhankaagana dhaafin weeye jacay